rasuullada cutubka shan iyo tobnaad
niman yuhuudiye ka yimid ayaa walaalihii wax baray iyagoo leh haddaan caadada muuse la idinku gudin badbaadi kari maysaan oo markii bawlos iyo barnabas wax aan yarayn kula murmeen oo ku su'aaleen iyaga ayaa walaalihii waxay doorteen bawlos iyo barnabaas iyo kuwo kale oo iyaga ka mid ah inay yerusalem aadaan oo ay u tagaan rasuulladii iyo waayeladii inay su'aashan kala hadlaan sidaas daraaddeed iyagoo kiniisaddu soo sawajiday waxay sii dhex mareen foynika iyo samaariya iyagoo ka warramaya sidii dadkii aan yuhuudda ahayn u soo jeesteen waxayna aad uga farxiyeen walaalihii oo dhan oo markay yerusalem yimaadeen ayaa kiniisaddii iyo rasuulladii iyo waayeeladiiba soo dhoweeyeen markaasay waxay uga warrameen waxyeellihii ilaah iyaga la sameeyey oo dhan laakiin waxaa kacay kuwa dariiqadii fariisiinta ahaa oo rumaysnaa kuwaasoo leh waa in la gudo iyaga oo lagu amro inay sharciga muuse xajiyaan haddaba rasuulladii iyo waayeeladii baa ururay inay xaajadan ka tashadaan oo kolkii wax badan su'aaleenna butros baa istaagay oo ku yidhi iyagii walaalayaalow waad og tihiin in maalmo hore ilaah dhexdiinna ka doortay in dadka aan yuhuudda ahayn ay afkayga ereygii injiilka ka maqlaan oo ay rumaystaan oo ilaaha qalbiga garta ayaa u markhaati furay iyaga wuxuuna iyaga siiyey ruuxa quduuska ah siduu innagana inoo siiyey oo inama kala soocin innaga iyo iyaga laakiin qalbiyadooda rumaysad buu ku nadiifiyey haddaba maxaad ilaah u jarribaysaan inaad harqood qoorta xerta saartaan kaasoo innaga iyo awaawayaasheen aynaan qaadi karin laakiin waxaan rumaysannahay inaynu ku badbaadi doonno nimcadii rabbi ciise siday ugu badbaadi doonaan dadkii badnaa oo dhammu way wada aamuseen wayna dhegaysteen barnabas iyo bawlos markay uga warramayeen inay ahaayeen calaamooyinkii iyo yaababkii ilaah gacantooda ku sameeyey dadka aan yuhuudda ahayn dhexdooda kolkay aamuseen dabadeed ayaa yacquub u jawaabay isagoo leh walaalayaalow idhegaysta samecaan waa ka warramay sidii ilaah markii ugu horraysay u soo booqday dadka aan yuhuudda ahayn inuu dad uga soo bixiyo iyaga magaciisa aawadiis taasuna waxay raacsan tahay hadalladii nebiyada siday ugu qoran tahay waxyaalahaas dabadeed waan soo noqon doonaa oo mar labaad ayaan dhisi doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay oo mar labaad ayaan dhisi doonaa jajabkiisa waanan taagi doonaa si nimankii hadhay ay rabbigu u doon doonaan iyo quruumaha oo dhan oo magacayga loogu yeedho taas waxaa yidhi rabbiga waxyaalahaas muujiyey tan iyo bilowgii dunida sidaas daraaddeed taladaydu waxay tahay inaynan dhibin kuwa ka mid ah dadka aan yuhuudda ahayn oo ilaah u jeestay laakiin inaynu u qorno iyagii inay ka fogaadaan wasakhnimada sanamyada iyo sinada iyo wax la ceejiyo iyo dhiigga maxaa yeelay tan iyo qarniyadii hore waxaa muuse magaalo walba ku leeyahay kuwa dadku ku caddiyo waxa isaga ku saabsan oo sabti walba sunagogyada laga akhriyaa kolkaasay la wanaagsanaatay rasuulladii iyo waayeeladii iyo kiniisadii oo dhan inay iska dhex doortaan niman ay antiyok ula direen bawlos iyo barnabas kuwaas oo ahaa yuudas oo loo dhan jiray barsabas iyo silas oo ahaa niman madax ah walaalaha dhexdooda markaasay qoreen oo iyagii la direen warqad leh annagoo ah rasuulladii iyo walaalaha waayeellada ah waxaannu soo salaamaynaa walaalaha ka mid ah dadka aan yuhuudda ahayn oo jooga antiyokh iyo suuriya iyo kilikiya waxaannu maqallay in kuwa annaga naga tegey hadallo idinku dhibeen nafahiinnana rogayeen kuwaasoo aanan u amdhin sidaas daraaddeed waxaa nala wanaagsanaatay annagoo isku qalbi noqonnay inaannu soo dooranno niman aannu idinla soo dirno jacliyaashayadii barnabas iyo bawlos kuwaasoo ah niman naftooda u biimeeyey magacii rabbigeenna ciise masiix aawadiis sidaas aawadeed waxaannu soo dirnay yuudas iyo silas kuwaasoo iyaguna afka idinka sheegi doona waxyaalahaas oo kale waxaa la wanaagsanaatay ruuxa quduuska ah iyo annagaba inaanan idin saarin culaab ka weyn waxyaalahan waajibka ah waa inaad ka fogaataan waxa sanamyada loo sadqeeyo iyo dhiig iyo wax la ceejiyo iyo sinada kuwaas haddaad iska dhowrtaan si wanaagsan baad yeeli doontaan nabadgelyo sidaas daraaddeed kolkii la diray ayay waxay yimaadeen antiyokh oo markii dadkii badnaa isu ururiyeen dabadeed waxay u dhiibeen warqaddii markay akhriyeenna ayay waannadii ku farxeen yuudas iyo silas iyagoo qudhooduna nebiyo ahaa ayay hadallo badan walaalihii ku waaniyeen oo ku xoogeeyeen oo markay muddo joogeen dabadeed ayaa walaalihii nabad ugu direen kuwii iyagii u soo diray laakiin waxaa silas la wanaagsanaatay inuu meeshaas sii joogo laakiin bawlos iyo barnabas ayaa antiyokh sii joogay oo waxay kuwo badan oo kale la bariyeen oo kula wacdiyey ereyga rabbiga maalmo dabadeed bawlos ayaa wuxuu barnabas ku yidhi hadda aynu ku noqonno oo booqanno walaalaha jooga magaalo kasta oo aynu ereyga rabbiga ku wacdinnay inaan soo aragno siday yihiin barnabas wuxuu doonayey inay kaxaystaan yowxana oo la odhan jiray markos laakiin bawlos waxaa la wanaagsanaatay inayan kaxaysan isaga kaasoo iyaga kaga tegey manfuliye oo aan shuqulkii iyaga u raacin waxaa dhacay khilaaf weyn sidaas daraaddeed way kala tegeen markaasaa barnabas kaxaystay markos oo wuxuu u dhoofay qubrus laakiin bawlos wuxuu doortay silas markaasuu baxay isagoo ay walaalihii ku ammaanigelinayaan nimcadii ilaah oo wuxuu dhex maray suuriya iyo kilikiya isagoo kiniisadihii xoogaynaya